بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbو cبdالرحmn رaحimh الlه taعalى kitaaب الغsl والتayمm min الmجتbى qusliga qubayska iyo tayamumka ayuu u kitaab yahay min almujtabaa oo mujtabaha ka mid ah kitaabka qaala baabu dikri nahyi ljunubi junubka kareebidda laga reebay can اliqtisaali qubaysi fi lmaai daa'imi ou ku qubaysto biyo fadhiyo oo aan soconaynin inuu dhex galo ou ku qubaysto iska reebidda laga reebay وبالإsناad qال أخبرnا سلyمان بن dاwd والxاrث بن مسkين qراءة عليه وأna أسمع عن بن وهب عن cمر بن الxاrث أنa أba السائب xdثه أنه سمع أbا هريرةa يقول qاla رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم lا yغتسل أxadكم midkiin ma qubaysanayo yعnي yownan qubaysanin fi lmaai daa'imi biyaha fadhiyo wahuwa junubun isagoo junub ah ayb tuxfaha waxaa ku dhacay tuxfatulashraafka camru bnu اlxaariث can bukayr bni cabdillaahi bni اlashaj can abi saa'ib ayaa ku dhacay oo bukayr ayaa uu sugayaa mizi alxaafid اlmizi meeshaan oo beyna camr bnu اlxaariث iyo abusaa'ib wuxuu dhex gelinayaa bukayr waxayna waafaqsan tahay nuskhada yacni riwaayada nasaa-i xadiidkan fi sunani اlkubraa ayay waafaqsan tahay iyo masaadirta laga takhriijiyo xadiidkan laakiin nusakha khadiga ah kitaabkan ma leh bukayr kuma jiro idinka bukayr ma idin dhiga marka waxaa sax ah in bukayr uu ku jiro mar haddii mizina uu sheegay xaafidulmizina uu sheegay sunanulkubraha oo kan laga soo gaabiyena uu ku yaallo in marka bukayr uu ku jiro saasaa sax wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu xaatimin qaala xadaanaa xibbaanu qala xadaanaa cabdullaahi can macmari can hamaami bni munabih can abi hurayrata can اnabiyi slى اllahu عalayh walihi waslama qaala laa yabuulana اrajulu qofka yownan kaadinin fi lmaai daa'imi biyaha fadhiya yownan ku kaadinin uma yaqtasilu uma huwa yaqtasilu dabadeed wuxuu ku qubaysanayaa isaga minhu biyaha xaggooda ow amase yatawada-u waa ku weyse qaadana marka saa haddii loo dhiga maxay noqonaya yownan ku kaadinin biyo fadhiyo maxaa dhacay marka haddii uu ku kaadiyo waa u baahanayaa hadhow wuxuu ugu baahanayaa inuu ku qubaysto ama inuu ka weyse qaato saa darteed yownanba ku kaadinin macnaha saas uma yaqtasilu saddex dabdiyaa ku banaanaan dhahna uma yaqtasilu dabdi waasaan uma yaqtasil haddii uma yaqtasil la yiraahdo nahyiguu ku cadafsama laa yabuulanna uma yaqtasila marka la yiraahdana muxuu noqonaa markaas ya aljamcu maaha aljamc uma yaqtasila marka la yidhaha waxaa waaye inuu labada jamciyaa laga fahmaa oo inuu inta ku kaadiyo kuna qubaysto laakiin waxaa laga fahmi karaa marka meeshaas kaadidiina inay bannaan tahay ama inuu ku qubaysiga uu bannaan yahay aa ka soo baxayso imaamu nawowi saasuu yidhi laakiin suuradaas hadday ka soo baxdo yacni shaygan mafhuumka ee laga fahmaayo waxaa lagu dafcinaa isaga riwaayaadkan kale laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'im uma yaqtasil labadaba nahyiga ka dhigaysaa waxaas aad dafcinayso jamcintu marka waxay noqonaya iyadana suuro kale oon bannaanayn laakiin aan waxba laga fahmaynin kale ayb adu marka meeshaasna waa sheegnay wbihi qala akbarana axmed bnu صالح albaqdadiyu wahuwa hiqaة rawaa lahu الnasaa-iyu faqط qala xadaanaa yaxya bnu muxamed wahuwa yaxya bnu muxamed bni qays almuxaaribiy saduuqun yukhdiu kahiira qala xadaa oo muslim baa ka mida ragga u weriya laakin qala xadaanii bnu cajlan can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama nahaa wuxuu reebay an yubaala fi lmaa'i biyaha in lagu kaadiyo dhexdooda daa'imi fadhiyo uma yaqtasilu fiihi min aljanaabati dabadeed wuu ku meyranayaayo janaabadiibu uga qubaysanaya wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bni yaziid can sufyaana can abi zinaad can muusa bni abi cuhmaan can abiihi waa atubaan abu cuhmaan can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama nahaa an yubaala nebigu wuxuu reebay in lagu kaadiyo filmaa iraakidi biyaha fadhiyo uma yaqtasila minhu uu ka qubaysta markaas uma yaqtasila hadda aniga wuxuu ii dabdiyey fatxa ayb oo bacdi nusaq saasay dabdinayaan qaar kalena siyaal kaley dabdinayaan dabdigi waa ka hadalna ku jira meesha marka inuu jamciyo waxaa ka dhalanaya mid mid in loo ogol yahay ka dhalashadaas waxaa diidayo riwaayaadka ka gooni gooni u nahiyey wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa sufyaan can ayuuba can ibni siriin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal laa yabuulana axadukum fi lmaai daa'im younan ku kaadinin midkiin biyo fadhiyo biyahaas fadhiya marka ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan ma la ogola hadday badan yihiinna dadku ka wasakayna oo dadki inay ka ashashaan oo ay dhibsadaanoo sababa hadday yar yihiinna waaba najaasayna ayb alladii laa yajrii riwaayadan marka daa'imka ayay macnaheeda sheegay alladii laa yajriidan waa macnihii daa'imka uma markaa dabadeed yaqtasilu minhu waa ku qubaysanayaa isaga hadhow marka qubays buu uga baahana qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi qaaluu lihishaamin hishaam bay waxay ku yidhaahdeen yacni bna xasaan waa hishaam bnu xasaan alqurduusiyu ayay waxay ku yidhaahdeen ina ayuuba ayuub inamaa yantahi bihada alxadiidi xadiidkan wuxuu la gaaraa uu ku dhameeyaa uu ku ekeeyaa ilaa abi hurayrata abi hurayra ku ekeeyaa abu hurayra ku ekeeyaa maxaa laga wadaa mowquufuu ka dhigaa waay mararka qaar faqaala wuxuu yidhi markaa hishaam ina ayuuba ayuub low istidaaca haddouba awoodayo allaa yarfaca xadiidan xadiid inuunan kor yeelin lam yarfachu maba koryeelayo cibaaradan marka macnaheedu waxay tahay ayuub haddiiba uu awoodo xadiid inuu inuunan rafcinin oo uu waqfiyo waa waqfina macnuhuna marka waxay tahay xadiidka inuu rafciyo ayuu ka cabsadaa ayuub waayo oo waa ka xalaal meertaayo tawaruc iyo khowf ayaa uga jiro ilaa markaad xadiidka rafciso nebigaa yiri ayaad leedahay hadma sahlana marka haddii marka uu ka shakiyo xadiidka uu noqdo in nebiga loo koryeelo iyo in saxaabiga lagu ekeeyo saxaabigu ku ekeynaya asaga wahada yadulu cala altaxarii waalitqaani waaldabdi arrintaa marka waxay kutusaya dadaal iyo wax hubsasho maaligna sidaan oo kale u ahaa marka raawiga noocaana haddii uu raawi kala khilaafo kuna khilaafo ziyaado maxaa la dhahaa marka waa lagu dhagaa ziyaadadaas leanna maxaa yeelay ninkii ka cabsan jiray ziyaadada maanta hadduu ku dhiirado waa hubaa waayo macnaheeda ayb walidaalika xadiidka imaam maalik marka haddii uu ku shakiyo ziyaadada iyo nuqsaanta yarwiihi bianqasa waa nuqsaan hoos ay usoo dhiga ayb marka dadkan dadkii aimada waaweynaa waay waxay ka baqayaan inay nebiga u tiiriyaan waxaynan hubin maantan hadda qof walbaa qaala rasuulullahi unbuu iska leeyahay haddaad su-aashidoo tira war ma hubtaa inuu wainu waxaan aad sheegayso uu nebiga yidhi ma aqaanuu ku leeyahay aniga wadaadaan ka maqlayoo saas dhahayo aniguna iska dhahay haddaad tiraa war waxaan asaaniideeda ma sugnaanin waa daciif maba garanayaba daciifka iyo mawduucaba marka haddii aadan daciifka iyo mawduuca iyo garanayn xataa culimada qaarkood waxaan arkay iyagoo dhahaya xataa marka la tarjamayo xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee qofku inuu yidhaha rasuulka sidaas iyo sidaasuu yidhi haddana waxa uu ku hadlaayo tarjamo ay tahayo ama af soomaali ama af kale uu ku sheegayo ma fiicnay dhahaan qaala rasuulullahi sal ll ly slam wuxuu nebiga yidhi sheeg kadib waxaa tiraa warkaa nebigu uu yidhi macnihiisu saas iyo saas waaya ilaa af soomaali kuma hadlin rasuulka qaar meeshaasay gaarsiinayeen xataa culimada marka wixii cumarna dadka waa ka celi jiray inay ku degdegaan nebigaa yidhi sidaas waa kii abuu muusa alashcari marka uu soo gargaraacay saddexda jeer iska laabtay oo uu yidhi miyaanan alam alam asmac sawta sawta bni qays cabdillaahi bni qays haabaa lagu yidhi markaa hala ii keeno ayuu yidhi waa loo keenay markaa maxaa dhacay markaasuu yidhi nebigan waxaan ka maqlay sal ll cl slam isagoo dhahaya ida sta-dana axadukum halaaan falam yu'dan lahu falyarjic midkiin haddii saddex ou idin dalbado oo loo idmi waaye ha laabto markaabuu wuxuu yidhi markhaati baad keenaysaa ama dhabarka dhabarkaaga yani waa ku garaacaya ama markhaati baad keenaya markii dambe markhaati buu keenay abuu saciidin alkhudri ayaa soo raacay culimada marka waxay yidhahdaan tahabut xadiidka nebiga ayuu aada ugu tahabudaa ee ma ahane abuu muusa kama shakinin warkiisa iyo runnimadiisa laakiin dadkiiba wuxuu barayaa inay iska hubiyaan waxa ay nebiga u nisbeynayaan sala allahu calayhi wasalama iyo waxaa kale baabu ruksati fi dukhuuli lxamaam ayuu yidhi ruksada kusoo aroortay xamaamka in la galo xamaamkana waa meelaha biyaha lagu kululeeyo oo biyaha kulaylka badan ay waxoogaa biyaha qandaca iyo laga helo oo ay markaa dadka qubayska u aadaan inta badan waxay ku yaallaan dhulka qabowga dhulalka qabow bay ku yaallaanoo dhulkan shaam ayaa aad dhulalka islaamka looga looga yaqaanaa kulamaa galbeedka lasii aadana qabowgu marka uu meelaha uu ku badan yahay meelo noocaas oo kaleay leeyihiinoo soonooyin iyo waxaasay dhahaan xamaamku hadda kaasaa laga wadaa marka ayb marka in xamaam la galo ruksadeeda yaa galaya marka naaguhu kuma jiraan leanna maxaa yeelay waxaa laysfayday yaa ka dhalanaya weliba xataa haddii la yidhaha naagaha loo gooni yeelayaa mararka qaar waxaan ku arkaa meelahaas ku arki jiray mararka qaar dad muslimiina wax iska codsanaya markaasa waxaa laleeyahay dumarkaa loo gooni yeelaya waqtigaas cid imaan mayso laakiin meeshii maxaa ku jira camera meeshii taallo dusha camera uga dhegan leanna meeshan dembi hadduu ka dhaco iyo wax in laga kontaroolaa la rabaa ee cameradaas yaa jooga marka ma ogid say u banaanaanay marka waxaas ma banaanaanaysa mararka qaar gabdhaa la keenayaa marka qof hadduu biyaha ku hafto oo kale ka bixiyo ilaa meeshii waxaa ka dhici ka gabdhahaas meesha jooga waa gaalo eegawaan gaal ah inay muslimad aragto jirkeeda ma banaana oo sida ninka ay uga xijaabato inay uga xijaabato midda gaasho waxaas baa ku jira marka dadkaas war badan muslimiintii ma waxay iska leeyihiin iyaga marka nin ma jooga meeshaas nacan cameradan waxaa laga yaabaa qof inuu fiirsanayo nin inuu ufadhiyo meesha zaman xunaa lagu jiraa haweentu inay dhar iskaga dhigta meel banaana ma ma fiicna ragga waayo marka waxaa loo ogolaya raggana waxaa loo ogolaya iyaguna inay ku galaan iyagoo cawradoodu asturan tahay ragga iyago waa loo ogolaya iyadoo cawradii dabcan asturan tahay wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abi wa huwa hishaam bn abi cabdillaahi addastuwaa'iy can caطaa can abi zubayr can jaabirin can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaala man kana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir qofkii alla iyo aakhiro rumeeyey falaa yadkhul ilxamaama meesha xamaamka younan gelin ilaa bimi'zarin gunti inuu ku gala maana isagoo guntiga oo u xiran yahay yacnii bimi'zar macawista hadda waxaa laga wadaa dhar qarinayo adiga xuduntaada ilaa jilbahaaga ilaa macawistu intaasaa ugu badan waxay qariseen ayb marka hadduu qofku surwaal gashto oo uu ka xudunta ilaa iyo jilbaha ou daboosho khalaas waa geli karaa markaas qaala baabu liqtisaali bialthalji walbarad marka wuxuu u keenay dabcan xamaamka meeshaan qubaysaa loo tagaa haddana innaga waxaan ku jirnaa axkaamu lqusl baabu liqtisaali qubaysi bithalji lagu qubaysto baraf iyo walbaradi dhadada yani barafkaasoo barafa laguma qubaysan kare inuu dhalaalo markaa saas oo kale ama haddiiba ay dhacdo qofku inuu ku qubaysto baraf marka biyaha jirka marka lagu sayro da-aya marka korkiisii xubnihiisii ka da-ayo kale oo korkiisa ku markiiba biyo ku noqonayo wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu ibraahim wahuwa abu jacfar almuadin saduuqu qaala xadaanaa bishr bnu lmufadal qala xadaثna شhucbaة can majزaأة bni zahiri wahuwa اlkuufiyu hiqaة anahu samca cabdالlahi bn abi أwfى yuxadiثu can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm anahu kana yadcuu allahuma طahirnii min الdunubi iga dahir allahuma naqinii minha kama yunaqa thawb اlabyadu min الdanas allahuma طahirnii bالthalji wاlbaradi wاlmaءi اlbaarid baabu اliqtisaali bاlmaءi اlbaarid biyaha qabow ku qubaysigooda wbihi qaala akhbarana mxamed bnu yaxya bni mxamed qaala xadaana mxamed bnu muusa qaala xadaana ibraahim bnu yaziida wahuwa saduuqu rawaa lahu nasaa-iyu faqat moxamed bnu yaxyahan laftiisana laqabuhu lu-lu ayaa la yihaha shaykhu nasaa-i nasaa-i keliya u wariyo can raqabata wahuwa raqabat bnu masqalata hiqat ma'muun wa kaana yamzax can majza'ata alaslamiy waa xadiidkii hadda oo dariiq kale uu ka keenay can ibni abi awfa qaala kana nabiyu sala allahu alayhi wasalama yaquulu allahuma طahirnii biالthalji wاlbaradi wاlmaءi اlbaarid allahuma طahirnii min الdunuub kama yuطaharu thawb اlabyadu min الdanas sida wasaqda looga nadiifiya marada cadda ah albaaridkau ka rabaa marka baabu اliqtisaali qabla الnowm qubaysiga hurdada ka hor la qubaysto intaan la hurdin wbihi qaala akhbaranaa shucaybu bnu yuusuf qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy can mucaawiyata bni saalix can cabdillaahi bni abi qays qaala sa'altu caaishata ayaan su-aalay kayfa kaana nawmu nabiyi sal l slam nawmu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam sidee bay ahayd nebiga hurdadiisa fi ljanaabati janaabada dhexdeeda uu ku hurdo isagoo janaabo qaba inuu hurdo sidee u hurdi jiray ayaqtasilu ma qubaysanayay qabla an yanaama intounan seexanin marka kayfa yaqtasiluda yacni kayfa kaana nawmu rasuulillaahi tafsiirkeeda waa nacam nebiga hurdadiisa fi ljanaabati muxuu ka wadaa marka tafsiirkeeda waa kan ayaqtasilu ma qubaysanayay qabla an yanaama intounan seexanin ow yanaamu mise waa seexanayay qabla an yaqtasila intounan qubaysanin qaalat waxay tidhi kullu dalika kula dalika qad kaana yafcal kaagaas dhammaantiis waa sameynayey yacnii qad kaana yafcalu kula dalika rubamaa اqtasala inuu qubaystaa la arkaayo fanaama ou seexdo wa rubamaa tawada'a inuu weyse qaataa la arkayo fanaama ou iska seexdo yani marka uu weyse qaato ou seexdo markaas waaye soo maha marka tarjamada meeshuu ka waafaqayo aliqtisaalu qabla annowm ee marka uu yacni waxaan ujeedaa aliqtisaalu qabla annowm wuxuu ka waafaqaa meesha hore rubama اqtasala fanaama marka yacnii intuunan seexanin bau qubaystay waayo marka waana soo marnay axaadiidtan badankood baabu liqtisaal marka ayb baabu liqtisaali awala alleyli qubaysiga habeenka awalkiisa la qubaysto qofka janaabada inuu ka mayrta habe ugu horeynba habeenkii awalkiisa wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala xadaanaa xamaadu can burdin can cibaadata bni nusay can qudayf bni اlxaarif wahuwa sakuniyu mukhtalafun fii suxbatih qaala dakaltu calaa caaishata ayaan u galay fasa'altuhaa waan su-aalay faqultu waxaan idhi akaana rasuulu llahi sal l slam yaqtasilu nebiga ma qubaysan jiray min awali leyli habeenka awalkiisa aw min aakhirihi mase habeenka aakhirkiisa uu qubaysan jiray qaalat waxay tidhi kula dalika kaagaa dhammaantiis waa samay jiray rubama اqtasala min awalihi habeenka horaantii inuu qubaystaa la arkayay warubama اqtasala min aakhirihi aakhirka inuu ka qubaystana waa la arkayay ou qubayska dib u dhigo laakiin markaa uu dib u dhigo waa weyse qaadan jiray qultu waxaan idhi buu yidhi alxamdu lilaahi aladii jacala fi lmri sacatan allah ammaan leh allihii arrinta ka dhigay waasacnimo oo sidaanna ay bannaan tahay sidaanna ay bannaan tahay qaala baabu listitaari cinda aliqtisaal qubaysiga agtiisa in lays asturo oo qofku hadday musqul tahayna uu xirto hadday meel bannaana iyo ay tahayna meel inuu markaa wax isku qariyo oo markaa is asturo wabihi qaala akbaranii ibraahimu bnu yacquuba qaala xadaana nufayliyu waa cabdullahi bni mxamed annufayley qala xadaanaa zuhayru huwa bnu mucaawiyata aljucfiy qala xadaanaa cabdulmelik can caطaa can yacla ana rasuula اllahi sal l slama ra'aa rajula nin ayuu arkay yaqtasilu qubaysanayo bilbaraazi meesha banka ah ee bannaanka ah nin meesha bannaan ku qubaysanayuu arkay bannaanka oo qof walba arkayo fasacida almimbara mimbarka ayuu koray faxamida allaha waahnaa calayhi allow ammaanay waana faalleeyey wa qaala wuxuu yidhi in allaha caza wajala alle xaliimun waa mid dulqaad badan xayiyun xishood badan xishoodo sitiirun oo markaa yacni asturid badan meeshaas marka waxaa ku jiro xayiyun marka la leeyahay xishood sifo ilaahay looga dhigaayo ee dabcan xishoodka bani aadamka oo kale ma aha oo ilaahay laysa ka midlihi shay shabahaya alla ma leh haddii marka alle ou xishood ku sifaysan yahay isagoo rabbigii rabbi ah sitiir uu yahay oo yacnii ou asturayo oo addoonkiisana oo u ceeb qarinayo sidaas uu yahay meeshaas marka waxaa marka waxaa ka dhalanaya marka inuu jecel yahay satriga iyo assatru wasawnu isdhowridda iyo iyo asturka waa jecel yahay waay macnaheedu marka idinkana ku sifooba xishood iyo inaad is-asturtaan ayb haddaad marka idinku ku sifowdaan xishood iyo astur dama ilaahay aad la mid noqonaysaan maya ka alle iyo kiina isku mid ma noqonayo mid idinka bani aadam laa-iq idiin alla imaada macnaha saas ayb yuxibu alxayaaa xishoodkuu jecel yahay wasatra iyo asturka faida اqtasala axadukum midkiin hadduu qubaysanayo falyastatir ha is asturo ha isqariyo meeshanna marka marar badan waxaa iska dhacdo meelaha dadku ay iskugu yimaadaan meelo ka mida meelahan hadda banooniga lagu ciyaaro kale mararka qaar iyo goobaha ay banooniga ku ciyaaraan iyo ama u samaysanba waxyaabahan marka ama jiimamka iyo meelaha ah waxay u sameeyaan musqulo mararka qaar marka musqulahaasi dadku dharka meel unbay isaga wada bixinayaan iyagoo dhahaya maxaa ka macnaa rag un baan nahay iyagoo markaa dhahaya rag un baan nahay marka ma ahan xishoodka iyo asturka in laga taga maaha ma rag ha isku dhex jiraan ama dumar keliya ha ahaadaan marnaba in xishoodka laga taga ma aha oo qofku intuu dharkii iskaga dhigo oo uu markaa tubada xaggeeda aado ee hadhowna marka isagoo qaawan intuu iska soo baxo hadhow marka ama isagoo matanta yar wato oo nigis yar wato uu kusoo baxo oo hadhow marka yacni sidaas maya in allaha xaliimun xayiyun sitiirun yuxibu asatra rabbi wuxuu jecel yahay asturka marka inuu is-asturo waayo qofka wabihi qaala abaranii qaala waakbaranii abu bakr bnu isxaaq wahuwa saqaniyu waa moxamed bnu isxaaq qaala xadaanaa alaswad bnu caamir qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash can cabdilmalik bni abi sulaymaan can caطaa can safwana bni yaclى can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ina allaha sitiirun faida araada axadukum midkiin hadduu doono an yaqtasila inuu qubaysto falyatawaara bishayin waxa isku qariyo falyatawaaraa nusaqa qaar saasay qorayaan waa lilishbaac wa ilaa laamku waa laamulmri ficilkuna waa inuu marka uu ka go-o xarafka xarfu cilaha falyatawaara ayaa qiyaas ku yahay falyatawaaraa marka ishbaac baa ku jira marka وبه qال أخبرنا qتيبة qال xdثna عبيدة عن الأعمش عن سالم عن كرyب huوa مولى بن عباس عن بن عباس عن مyمونةa qاaلت وضعت لرasuuل اللahi صلى اه عل سلم mاء نبiga biyaan u dhigay qاaلت waxay tihi faستrتهu waan asturay marka yعnي biyo uu ku qubaystaan u dhigay dabadeedna waan asturay waa qariyey فذakرت الغسلa qubayskii bay sheegtay qاaلت waxay tihi ثuma أتyته بkخرqة mare ayaan ula imid falam yuridhaa ma ounan doonin falam yuridhaa ma doonin yani waa ma raboonin araada yuriidu وبه قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أي بينما أيوب عليه الصلاة والسلام نبي llaahi ayuub xilli yaqtasilu ou qubaysanayay curyaanan isagoo qaawan khara calayhi waxaa korkiisa kusoo daatay jaraadun yacnii ayaxa sidiisii oo kale wax ah oo min dahabin dahab ah jaraadun min dahab yacnii ayax waxaa looga mihaalinayaa ayaxu wuxuu u socdaa koox koox aad buu u tiro badan yahay waa ka ku dego beeraha marka dahab waxaa kusoo daatay sidii ayax oo kale ah riwaaya marka macnaha keenayso waxay leedahay khara calayhi rijlun min rijlu jaraadin min dahab saas marka jaraadun bimacnaa daa'ifatun min dahab unbaa laga wadaa waxaana looga shabaha dhinacaas fajacala wuxuu gudagalay yaxtii inuu hoobinayo fii thawbihi maradiisa inuu markaa dahabkii kusoo dhacay inuu faraqa ku shubanayo uu faraqa ku hoobinayo ayuu bilaabay xathaa yaxhii iyo xathaa yaxhuu waxaan filayaa labadaba inay isaga imaan karto xathaa yaxhii iyo xathaa yaxhuu waxayna ku xiran tahay alifta waxa laga dhigaayo waaw ama ya ayb marka wuxuu leeyahay ayb wuxuu gudagalay marka fajacala yaxtii fii thawbihi maradiisa marka inuu ku shubayo xafaada marka dabcan facala oo uu ka bixinayo laamka ka bugto waaye marka ataa tii lamid ahaan jirto kala ayb ataa yatii ku imaan jirto kale ayb ayb waadim kasran licayni mudaaricin yalii facala haahayda alwaawi faaan aw ilyaai caynan ow ka ataa kada lmudaacafu laaziman kaxana ala ibnu maaliga laamiyaha uu ku dhihi jiray ayb ataa oo kale fajacala yaxtii fii thawbihi qaala wuxuu yidhi fanaadaahu rabuhu caza wajalla rabbi baa marka rabbigii baa u dhawaaqay yaa ayuubu ayuubow alam akun aqnaytuka miyaanan ku deeqin aniga oo aanan hodan kaa dhigin kan kaa deeqin qaala balaa buu yidhi yaa rabbi haa rabbiyow walaakin laa hinan bii can barakatika laa hinan deeqtoonaan bii aniga ma ahaanin dhexdayda can barakatika aan ka deeqtoonaado barakadaada ilaahu waa ideeqday laakiin adiga waxa xaggaaga ahaado barakadaada kama deeqtoomo ayb xalushaahidka marka wuxuu ka wadaa un beyna ayuubi yaqtasilu curyaanan khara calayhi jaraad isagoo qaawan marka dabcan de waa is waa asturnaa un baabu dalaalati calaa anlaa tawqiita fi lmaai aladii yuqtasalu fiihi dalaaladii caddaynteedii buu u baab yahay calaa anlaa tawqiita xadidaad inaynan jirin filmaa-i biyaha la xadido alladii biyaha oo yuqtasalu fiihi lagu qubaysanayo yani biyaha lagu qubaysanayo xadidaad male intaas ka badan maya intaas ka yar maya maar jirto israafka unbaad iska ilaalinaysaa wabihi qaala akbarana alqasim bnu zakariya bni dinaar qaala xadaana isxaaq bnu mansuur can ibraahima bni sacdin can الزhriyi can اlqasim bni mxamedi can caaئishata qaalat kana rasuulu اllahi sal ly slama nebigu wuxuu ahaa yaqtasilu fi اlinaa weel ayuu ku qubaysan jiray wahuwa alfaraqu ah alfaraq weelkaas marka wuxuu deeqaa labaiyo toban koombo taqriiban marka labaiyo toban koombo weel ah oo biyoab waa wax badan waaye marka biyo badan waaye wa kuntu aqtasilu waxaan ahaa inaan ku qubaysanaya ana aniga iyo wahuwa iyo iyo isagu min inaa-in waaxidin hal weel baan ka qubaysan jirnay ba marka see ugu daliilaya hadde waxay tahay min inaa-in huwa alfaraq faraquna waa weel weyn oo qiyaas markaas ayb haddana waxay tiraani isagaa weel baan ka qubaysan jirnay weel markay leedahay min inaa-in waaxidin weelkaasi xadidaad iyo looma samaynin marka waa iska biyuhu taxdiid ma laha baabu iqtisaali اlrajuli wاlmar'ati min nisaa'ihi ninka iyo haweenta xaasaskiisa ka mid ah qubaysigooda inay qubaystaan oo hal weel min inaain waaxid inay ka qubaystaan wixii ku yimid wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can hishaamin xaa wa akhbaranaa qutaybatu can maalikin can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama kaana wuxuu ahaa yaqtasilu inuu qubaysanayey wa ana isaga iyo aniga yaqtasilu yani isaga iyo wa ana aniga min inaain waaxidin naqtarifu minhu waan sacabaysanayna weelka xaggiisaan sacabka uga qaadanayna jamiican inagoo wada jirno wa qaala suwaydun qaalat waxay tihi kuntu ana suwayd marka wuxuu yihi caaisha waxay tihi kuntu ana waxaan ahaa aniga iyo isaga dabcan wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclى qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu khaalid waa ibnu اlxaarif qala akhbaranii cabdالرaحman bn الqasim qala samictu اlqasma yuxadiثu can caaishaةa radi allahu canha qaalat kuntu aqtasilu ana warasuulu اlahi sal l slam min inaaءi waaxidi min aljanaabati min aljanaabati marka weliba qubayskooda qubays janaabo ayuu ahaa wabihi qala akhbaranaa qutaybaة bnu saciid qala xadaanaa cabidaة bn xumayd can mansuuri can ibrahima can اlأswad can caaishata qaalat laqad ra'aytunii waa is arkayay unaasicu inaan la jiidjiidanayo rasuula llahi sal l slam nebiga alinaa'a weelka aqtasilu ana wahuwa ani asaa ka qubaysanayna minhu weelka xaggiisa yani waa la jiidjiidanaya ana waa qaadanaya isna waa qaadanaya waa darsanaya isna waa darsanaya axaadiidan waa soo marnay marka baabu ruksati fi dalika tarjamadan marka aruksati fi dalika waadix ma aha leanna ruksada nahyi baa ka horeeya baabkii kan ka horeeyeyna wax nahyi a kuma jirin ruksadan xaggay qabsanay marka leanna ruksada waa inay waa inuu ka horeeyaa nahyi shay layska reebay baa rukso layska siiyaa hadhow saa darteed marka hadda waxba halkaan ma yaallo waxaa dhici karta marka inay tahay min tasarufi bacdi nusaakh dadka wax qoraaya nuskhada inay xoogaa meeshan keeneen ee uu lahaa meeshii hore leanna horaan waxaan usoo marnay nahyi iyo ruksaan soo marnay marka inuu laba mar qoray baa laga yaabaa marka naasikh allahu aclam kolley laakiin male boos male marka tan wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar can muxamedin qaala xadaanaa shucbatu can caasim xaa وأخبرnaa سweyd بن نصr qال أخبرnaa cبداللahi عن cاaصم عن معاadةa عن cاaئشhaةa qالت kuنت أqتسل أna ورasuuل الlahi صلى اه سلم nbigii anaa ka qubaysan jirna min inaaءi waaxidi ubaadirhu waan kala degdegayey وyubaadirunii waa igala degdegayey xatىa yquula ilaa uu yihaha dacii lii ii dhaaf وأqulu أna ana aan dhahaya dac lii ii daa biyaha qaala سweydun yubaadirunii وubaadirhu faأqulu daclii daclii waa soo marnay baabu اliqtisaali fii qascatin fiiha aharu lcajiin baaf ama baaldi cajiinka raadkiisa leh in laga qubaysto yani isaga inta biyo lagu shubo weel cajiin leh dabadeedna laga qubaysto weel marka xoogaa raadkii cajiinka iyo uu ku yaalo ayb wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu yaxya bni muxamedi qaala xadaanaa mxamed bnu muusa bni acyan qaala xadaanaa abi can cabdilmalik bni abi sulaymaan can caطaa qaala xadaatnii umu haani'in anaha daklat cala nabiy sal slam ay usoo gashay yowma fatxi maka maalintii maka la furtay wahuwa yaqtasilu ou qubaysanayo qad satarathu iyadoo asturtay bithawbin ku asturtay maro duunahu isaga meel ka sokayso ayay maro ugu asturtay fii qascatin ayuu ka qubaysanayay fiiha aharu lcajiin biyaha ay ku shubtay fiihaa dhexdeeda uu yahay aharu lcajiini cajiinka raadkiisa qaalat fasalla duxaa buu tukaday famaa adrii ma garanaya kam sallaa imisuu tukaday xiina qadaa guslahu markuu qubayskiisii dhammeeyey ayuu tukaday intii uu tukaday ma garanayo bacdi riwaayat sideed ayay sheegayaan ragco ayb xadiidkan marka uu soo hormaray wej kale oo umuhaani looga warinayo kusoo hormaray waxaan sheegnay xadiidkan inuu daliil u yahay xadiidkan yaa xujaysa jira madaahibta xanafiyada maxay u xujaysa jireen taqayurka yarka ah hadday biyuhu ku doorsoomaan dahuuriyada inuunan ka bixinaynin oo lagu dahaaro qaadan karo culimada kalena waxay yidhaahdeen dee see u tusaa hadda yacni waxaa laga yaabaa dee weelka ahar raad cajiin buu lahaa laakiin tagayur inuu dhacay in kale ma sheegayo xadiid imaam axmedna waa soo saaray min ariiq cabdirazaaq can ibni jurayj qaala akhbaranii cataa can ummi haani saas qaabkaa saas u soo saaray ayb qaala baabu tarki lmar'ati haweeneyda inay ka tagto naqda ra'sihaa madaxeeda furideysa dabidda inay ka furto cinda aliqtisaali qubaysiga agtiisa yani haweentu markay qubaysanayso inay iska dhaafto furitaanka madaxa yani madaxii dabnaa inay furfurto inay iska dayso wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can ibraahima bni طahmaan can abi zubayr can cubayd bni cumayrin ana caaishata qaalat laqad ra'aytunii waa is arkayey aqtasilu ana warasuulu llahi sal l slam aniga iyo nebigaa qubaysanayna min haadaa ayaan ka qubaysanayna kan weelkan xaggiisa faidaa tawrun waaba digsi ayaa meesha yaal mowduucun la dhigay mithlu saaci suus oo kale la eg ow duunahu fa nashracu waxaan markaa aan gacmaheenaan markaa aan gelinaynay waan gudagelaynay fiihi weelka dhexdiisa jamiican annagoo wada dhan labadeennaba fa ufiidu calaa ra'si marka jamiicanta waxay baabi-inaysaa mid inuu inta ku qubaystay haddana ka kale u yimid ma ah waa wada joognaa fa ufiidu calaa ra'sii madaxaygan ku shubayey halaaa maraatin biyadaya labadeeda gacmoodaan ugu shubaayay halaaa maraatin saddex jeer wamaa anqudu lii shacran wax tin ana ma furfuraynin marka jamiicanta de nebigu waa la joogaa hadday qalad tahay saa ka celi lahay taqriirka marka nebigu uu qiray ayaa sunno ka dhigaysa haddii marka biyuhu ay dabcan gaarayaan salka hoose inay furfurtaa qasab marka ma biyaha korka hadday uga shubto waa ku filan tahay qaar baa dhahaya waa waa laga rabaa inay furfurto hadday xayd ka qubaysanaysa janaabada maya adu saddex madhab meelahaas baa ku jirtay xaydka inay u furfurto janaabada aynan u furin xaydka iyo janaabada labadaba inaynan u furfurin iyo markaa inay furfurtaa mustaxab camal inay tahay adugu waa saddex riwaayo axmed inay ahaydaan filayaa ibnulqayim tahdiibu sunanka ayuu ku qoraya ayb baabun idaa taطayaba hadduu diib iyo udub marsado waqtasala uu qubaysto wa baqiya atharu tiibi barafuunka raadkiisana ou baaqi noqdo barafuunuu ismariyey dabadeed waa qubaystay raadkii baa weli ku yaal barafuunka wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sari can wakiicin can miscar wasufyaana can ibraahima bni moxamed bni lmuntashir can abiihi qaala samictu bna cumara ibn cumar baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo laan usbixa la-an ayaa la akrinaa laamka waa la kordhiga waa laamu ibtidaa waxaad are dadka badanaa marka lian usbixa ayay akrinayaan marka xarafkan oo kale ama wax lamida ay akriyaan dad badan lian usbixa iyo laamku ma hoos dhigna waa kor dhigan yahay waana laamulibtidaa la-an la-an usbixa inaan soo waabariisto muطalyan aniga oo markaa isku dharoobay biqaطiraanin laami laami anoo isku dharoobay oo ismariyey yaa axabu ilaya la iiga jacayl badan yahay khabarkii waa axabu ilaya min an usbixa inaan soo waabariisto muxriman anoo muxrim ah andakhu طiiban oo markaa andakhu aan kamkamayo diiban min jihati diibin yani barafuun oo markaasaa iiga soo kamkamayo yani laami inaan ismariyo ayaa iiga khayr badan ayaan ka jecelahay buu leeyahay inaan inta aan barafuun ismariyo anoo anoo muxrima barafuun inuu iga soo kamkamo mas'aladan marka ibnu cumar iyo caaisha isku qabsa waa isku qabsadeen ibnu cumar isagu sidaanuu qabay oo wuxuu dhihi jiray in barafuun qofka muxrimka isagoo xaalatu ixraam ku jira in barafuun ka carfaba waa diidi jiray caa-ishana markii loo sheegay waxay dhihi jirtay ibnu cumar allah u naxariisto mararka qaar waxay dhihi jirtay maw naagaha faro inay timaha iska xiiraan marka yani nooc waxay ka arkaysay tashadud arrintaas kuntu udayibu rasuula اllahi sal ly slam nabigan barafuun u marin jiray lixillihi walixirmihi o kamaa qaala nabigan sal l slam barafuun u marin jiray marku ixraamka gelaayo iyo marka uu ka xalaaloobayo hore taxalulka hore labadaba barafuunaan u mari jiray leedahay intaan u mariyo ayaa nebigu uu barafuunka kasoo carfi jiray marka isaga waxaa laga arki jiray barafuunka dhaldhalaalkiisa madaxiisa bartankiisaa laga arki jiray yani laga waa caraftii dabcan iyay sheegaysaa marka waxaa kala duwan oo laba kala ah laba shay waxaa kala duwan waxaa kala duwan qofku marka uu muxrim noqdo kadib inuu barafuun marsado iyo waxaa kala duwan inuu isagoon weli ixraamanin inuu intuu qubaysto barafuun marsado isagoon weli ixraamanin haddii intuu qubaysto oo barafuunkii iyo udugii ismariyo kadib ou ixraamto oo kadib barafuunka uu kasoo carfo dhib male nabigaa samey jira sala allahu calayhi waali wasalam walidaalika ibnu cumar wiilkiisa saalim aabihii waa ku khilaafay arrintan xadiidka nebiguna dartiisa ugu khilaafay aabihiisa fatxulbaarigi waa sheegayaa markii la weydiiyey saalim ee la yidhi cumar baa sidaas xataa qabo aabbaha ibnu cumar baa qabo markaasuu wuxuu dhihi jiray maa tafcalu biqowlihi maxaad ku falaysaa qowlkiisa xadiid haddiiba uu yaallo ayb fadakltu calىa caaishata caaishaan u galay faahbartuhaa biqowlihi qowlkiisaan u sheegay ibn cumar warkiisa faqaalat waxay tihi marka dayabtu rasuula اllahi sal l slama nabigan udug iyo barafuun u mariyey fadaafa calaa nisaa'ihi haweenkiisiibuu ku wareegay oo yani haweenkiisiibuu jimaacay uma asbaxa muxriman wuxuu soo waaberiista isagoo muxrima markaas marka imaam nasaa-i fahmkiisa feeriy baabun idaa taayaba markuu barafuun hadduu ismariyo waqtasala ou qubaystu yiri xaggee ka mudaabaqaynay halkan dayabtu rasuula allahi sal ly slam diib baan u mariyey fadaafa calaa nisaa'ihi haweenkiiba u jimaacay maxaa imaanaya markaas qubaysaa imaanaya hada ayb meel dheerow marka wax ka fiirinaya qubayskii marka barafuunkii iyo qubayskii qubayskaa daba marayo iyadoo ounan qubays ka daba marinna waa jirtaa labadaba dhibna uma asbaxa muxriman dabadeed marka waa soo waaberiistay isaga oo muxrim ah ayb riwaayada muslim iyadu marka waxay leedahay laakiin balaqa caa-isha waxaa soo gaaray cabdullaahi bnu cumar ana cabdallaahi bna camrin bay leedahay ya'muru الnisaaa ida اqtasalna an yanqudna ru'uusahuna hadday haweenku qubaysanayaan madaxyada ha furaan xadiidkii horaan dib xeer ugu laabana markaasay tiri yaa cajaban libni camrin hada ya'muru الnisaءa ida اqtasalna an yanqudna ru'uusahuna afalaa ya'muru الnisaءa an yaxliqna ru'uusahuna taas waaye meesha daaya marka waa ku waa ku kahay ibnu cumar ha faro inay haweenku madaxa iska xiraan maaha ibnu cumar ibnu camar waaye mas'aladuna maahan midda diibkee taas kala xadiidkii kan kan kasoo horreeyey waa cafan ayb amaa isaga xadiidkan de bukhaari iyo muslim iyo waa warinayaan midkan dambe tarjamada xadiidkana mudaabaqadoodu waa daahir hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed